mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayay ardayda kaalmaha ka galay tartanka qur-aanka kariimka dugsiya magaalada dhuusmareebe munaasabadda ayaa lagu ammaanay ardayda dadaalka kartida iyo muujiyaan iyadoo sidoo kale abaalmarin la guddoonsiiyey ardayda kaalmaha ka galay qur-aanka kariimka dugsiya magaalada dhuusmareebe mas-uuliyiinta ayaa muujiyey sida ay muhiim u tahay in tartanka qur-aanka kariimka la dhiirigeliyo ardaydan islamarkaana dowladda galmudug ay si joogtaha u taageeri doonto horumarinta waxbarashada dhaqanka bulshada ee gaar ahaan barashada diinta islaamka munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay dadaalka macalimiinta iyo ardayda iyadoona la dhiirigeliyey in tartamada qur-aanka kariimka la badiyo si kor loogu qaado fahamka ardayda iyo sidoo kale barashada xifdinta qur-aanka kariimka ugu horreyn ayaa waxaa ka hadlay guddiga soo agaasimay tartanka qur-aanka kariimka ugu horreeya macalin roble oo ah imaamka masjidka qaaliq waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaalaha iyo mashaayikhda iyo mas-uuliyiinta kala duwan oo wakhtigooda noo soo huray waxaan kaloo u mahadinaynaa lejnada wakhtiga dheer soo bixiday in dad tartamaan lana kala bixiyaahu waa wax aad u culus insha allahu tacaala natiijadan ka sugaynaa shan iyo toban arday ayaa imtixaankii ugu dambeeyey loo qabtay iyaguna waxaa ka soo baxay sagaal arday oo kaalimaha hore ku guulaystay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad oo qur-aanka soddonka juz ku tartamayey kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ku tartamayey shan iyo tobanka juz ee hoose iyo waxaan ku kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo iyaguna ku tartamay tobanka juz saddexda sagaalkaas qof ayaa hadda gunaanadkii ku soo baxay oo maxaan ku idhahdaa in la abaal mariyo iyaga kaalinta saddexaad tobanka juz waxaa galay ardayga lagu magacaabo salma cumar cabdullah kaalinta labaad tobanka juz waxaa ka galay cabdullaahi cumar maxamed ardayga u dambeeya ee kaalinta koobaad galay tobanka juz ka galay waa ardayga lagu magacaabo cabdullaahi salaad maxamed dhanka kale nabadoon cali salaad faarax iyo sidoo kale wasiir shariif maxamuud cali ayaa sheegay inay dhiirigelinayaan tartanka qur-aanka kariimka maamulka masjidul khaaliqna waan u mahad celinaynaa runtii tartanka iyo qur-aanka iyo sida ay u shaqeeyeen guddiga fadhiya dhallinyarada iyo culmoudiinka sharafta badane maanta meeshaan shahaadooyinka lagu siinayo iyo abaalmarinta odayaashii dhammaan inta soo saaciday ee culummada fadhisa aadaan idinka mahad celinaynaa
waan u hambalyaynaynaa dhallinyaradii maanta ku guulaysatay tartankan cid guuldareysata ma jirto dhammaan waa laisku wadadayey cid qur-aanka aqooweysana ma jirtay waxaa laisku haystay waxaa waaye maqrajka xaraf kasoo meesha kasoo baxaayo waaye atajwiida laisku hayo kaliya dhammaantiin waa guuleysateen waxaan ugu hambalyaynaa waalidiintii ilmahan soo barbaarisay ee maanta fursaddan siiyey waa idiin hambalyaynaa idinkana waa idiin ducaynaa cilmihiinna maanta fursad kalaad siidan oo weyn maanta iskuul maaha meesha kasoo qayb galnay oo la dhihi maayo maanta maada hebel uu ku guulaystay maahane tartankii qur-aanka kariimka waayo maanta meesha aad ilmihii noo soo dirteen gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada dhuusmare cabdiraxmaan maxamed gaqal isagona sheegay inay qayb weyn ka qaadanayaan ka maamul ahaan si loo dhiirigelin ardayda bartay xifdinta qur-aanka kariimka
xaflad la isugu yimaado oo dad meel inta isugu yimaado uu ka soo qayb galo xafladdii ugu qurxooneed ugu fiicnayd ilaahay agtiisa ugu darajada weynayd ayaan fadhinaa waxaan u fadhinaahi waa qur-aankii munasalkahayo ilaahay tacdiimintiisa iyo weynayntiisa waxaan fadhinaa waa ramadaan waxaan fadhinaa waa tobankii dambe oo ramadaanka waxaan isleeyahay duca o dhan waxaa la yidhi dhammaanteed waa dhurow
tartankan xifdinta qur-aanka kariimka ayaa loo qabtay ardayda dhigta dugsiya maalsmar iyadoona lagu dhiirigelinayay ardayda baratay xifdinta qur-aanka kariimka waxaana ugu tartamaya tobanka juz iyo shanta juz iyadoona sagaal arday ku guulaysteen kaalmaha ugu horreeya ee tartanka qur-aanka kariimka dugsiyada magaalada smareeb